halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabtiah kow iyo labaatanka bisha nofembar sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo cumar xasan ah
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah dowladda beljimka oo feejignaan gelisay magaalada bruseles waxaa la xiray xarumaha tareenada iyo gaadiidka waxaa laga baqayaa in weeraro argagixiso ay dhici karaan mid ka mid a dadka degan magaalada bruseles ayaa nooga warramaya sida ay xaaladdu tahay
saaka waxaa lasoo toosnay xaaladii oo level afar joogta waa xaaladda ku sabaysay cabsi amba security ahaanne la sheegayo marka gaadiid hadday noqoto haddii suuqyo noqoto geedii wixii oo dhan way wala xidhan yihiin gaadiidku wala joojiyey
waxaa kaloo aan idiin haynaa dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho ka furtay shir looga hadlayo hindisa siyaasadeedka hindisa sharciyeedka siyaasadda xisbiyada siyaasadeed ee dalka soomaaliya waxaa kalooan idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxda dalka belgium ayaa aada u adkeeya xaaladda amniga ee magaalada brussels ee caasimadda waddankaasi belgium iyada oo ka cabsi qabaan in laga fuliyo magaalada brussels falkii argagixisa ahaa ee loo geystay magaalada bariis ee dalkaasi faransiiska halkaas oo ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof jimcihii hore ra-iisul wasaaraha dalka belgium charles michel oo isagu qabta war-saxaafadeed ayaa maanta sheegay in digtoonaanta iyo heeganka la gaadhsiiyey heerka loo yaqaano heerka afraad oo ah heerka ugu sarreeya waxaanu mas-uulku tilmaamay in ay heleen xog lagu kalsoon yahay oo caddaynaysa in shakhsiyaad badan oo haysta hub iyo weliba waxyaabaha qarxa ay meelo badan qarxin karayaan saas darteedna loo baahday in lagu jiro xaalad heegana si looga hortago arrintaas lagu tilmaamay falka argagixiso shacabka ayaa loo sheegay in aanay tegin goobaha la isugu yimaado ee sida suuqyada iyo weliba meelaha tareenka laga raaco waxaanu boolisku u sheegay dowladda in ay joojiso adeegyada dhinaca tareenka ah ugu yaraan ilaa iyo berri oo axad ah
ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaaq ayaa maanta oo sabti ah ugu baaqay hogaamiyaasha dalalka koonfurta bari eshiya inay u midoobaan qorshe ay wadajir ula dagaalamaan xagjirnimada isagoo furayay shir madaxeedka toddobiyo labaatanaad ee dalalka ku bahoobay ururka marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo asian ayaa ra-iisul wasaaraha maleeshiya uu dalkiisa oo dalkiisa uu shirkan martigelinayo waxa uu sheegay inuu bedelay khudbaddii uu ugu talagalay inuu halkaa ka jeediyo maadaama ay dhowaan qaraxyo iyo weeraro argagixiso ka dhaceen faransiiska maali iyo meelo kale oo dunida ah master najiib rasaaq ayaa sheegay in kuwa weerarada geystay aysan matalin cid iyo diin gaara islamarkaana ay tahay inaan loo ogolaan in laga dhagaysto waxa uu ku baaqay in awood dhammaystiran ay dunidu ula dagaalanto argagixisada
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa cambaareeyey weerarkii shalay lagu qaaday hodheelka radison blue ee ku yaala magaalada bamako ee caasimadda oo hadalkaasi maali halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo labaatan qof obama oo ku sugan dalkaasi maleeshiya ayaa sheegay in weerarkaas uu sii xoojin doono un dadaalka uu maraykanku ugu jiro la dagaalanka argagixisada barack obama waxa uu caddeeyey in maraykanku uu berber taagan yahay shacabka dalkaasi maali oo iyagu doonaya in ay dalkooda ka sifeeyaan argagixisada islamarkaana ay hirgeliyaan dimuqraadiyadda madaxweynuhu waxa uu sheegay in maraykanka iyo xulafadihiisu aanay ka daalaynin in ay xididada u siibaan kooxaha argagixisada ah ee bartilmaameedka ka dhiganaya muwaadiniintooda sida oo kalena aanay u ogolaan doonin in ay kooxaha argagixisadu iyagu yeeshaan meelo ay ku nastaan dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa iyaduna sheegtay dadka ku dhintay weerarkaasi inay ka mid yihiin muwaadiniin maraykan ah sida oo kalena waxau warku sheegayaa inay halkaasi ku dhinteen dad u dhashay dalka faransiiska shiinaha iyo weliba kanada warku waxa uu intaasi raaciyey in uu madaxweynaha dalkaasi maali isagu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroor diiq ah iyo weliba toban maalmood oo xaalad heegan ah in ay ka hirgasho dalkaasi maali madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu sheegay in ololaha duqeyn ee ka dhanka ah baraha ururka daacish ee syriya ay shaqaynayaan laakiin dowladdiisu ay u baahan tahay tallaabooyin dheeri ah inay qaado si buu yidhi ruushka looga difaaco weerararka gixiso wasiirka difaaca ruushka sergey shugiw ayaa sheegay in weeraro diyuuradaha dagaalka ee ruushka iyo gantaalaha kruiska oo ay soo ridayeen maraakiibta ruushka inay burburiyeen xarumo saliid iyo boqolaal booyadaha saliidda qaada ah toddobaadkii lasoo dhaafay kuwaasoo daacish ay u adeegsan jirtay dhaqaalaha ay ku dagaalanto saraakiisha ruushka waxay intaasi ku dareen in duqayntooda lagu dilay boqolaal mintidiinta isis ka tirsan gaar ahaan bariga syriya dowladda ruushka ayaa sii labalaabtay weerarada ay ku hayso baraha isis tan iyo markii ururkaasi uu sheegtay mas-uuliyadda sooridistii dayuurada rakaaba oo uu ruushku lahaa oo ku soo dhacday gacanka sinai ee dalka masar bishii lasoo dhaafay taasoo ay ku dhinteen dhammaan laba boqol afar iyo labaatankii qof ee saara
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan magaalada washington waxaa inoo soo socda warar ku saabsan dalkaasi soomaaliya hase haatee bal marka hore qaaradda yurub gaar ahaana waddankaasi belgium xukuumadda belgium ayaa iyadu sare u qaaday heerka feegjiignaanta ee ammaanka dalkeeda gaar ahaana magaalada brussels ee caasimadu ah waddankaasi maanta oo sabti ah iyada oo xidhay tareenada iyo weliba gaadiidka ay dadku raacaan kuna amartay shacabkeeda in aanay iyagu isugu soo bixin amaanay isugu imaanin goobaha la isugu yimaado ee ay dadku ku fara badan yihiin waxaana ugu wacan ayay dowladdu tiri waxay iyadu ugu yeedheen saraakiisha ammaanka ee dalkaasi halis weerar oo aad looga cabsi qabo haddaba wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya arinta ku saabsan belgium toddobaad kadib weeraradii ka dhacay magaalada baariis ee xarunta dalka faransiiska dalka beljimka waxa uu weli ku jiraa feejignaan dhinaca amniga ah mid ka mida raggii lagu tuhumay weeraradaasi saalax cabdisalaam ayaa la aaminsan yahay inuu ku dhuumanayo gudaha beljimka saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in maqnaanshaha saalax cabdisalaam ay halis tahay lana dhayilsan karin kulan ay isugu yimaadeen wasiirada ugu sarreeya ee xukuumadda beljimka ayay go'aan ku gaareen in heerka halista amni ay gaarsiiyaan heerka afraad halbeega dowladda ee dhinaca khatarta sida uu sheegay afayeen u hadlay xarunta xasaradaha ee dowladda beljimka talada aanu hayno buu yidhi talada aanu siinayno buu yidhi dadweynaha waa inay ka fogaadaan meelaha dadka badan ay isugu yimaadaan sida dukaamada wax laga iibsado xarumaha ruwaayadaha lagu dhigo goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco xafladaha iyo meel kasta oo suuragal ah in nolosha dad tiro badan halis lagu geliyo ra-iisul wasaaraha beljimka charles michael ayaa ka gaabsaday inuu sheego sababta uu beljimka u kordhiyey heerka feejignaanta amni ee dalkaasi laakiin waxa uu ka sheegay shir jaraa-ida in dowladdu ay dib u eegis ku samayn doonto xaaladda amni ee dalkaasi go-aan kalena ay soo saari doonto maalinta axadda ee berita inta ka horreysa xarumaha tareenada laga raaco ayaa sii xirraan doona waxaa la amray in la baajiyo dhammaan ciyaaraha kubadda cagta iyadoo dadweynaha lagu amray inaysan isugu iman xaflado ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa ku sii jiraya xeegan buuxa ninka la baado doonayo saalax cabdisalaam oo lix iyo labaatan sano jir ah ayaa ku noqday brussels isagoo ka tegay baariis weeraradii toddobaadkii hore ka dhacay kadib walaalkii ka weynaa ibraahim ayaa isku qarxiyey meel qaxwada laga cabo magaalada baariis cabsi laga qabay halista uu weli geysan karo saalax cabdisalaam ayaa sababtay in la baajiyo toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaar saaxiibtinimo oo kubadda cagta ah oo dhex mari lahayd xulalka beljimka iyo sbain xarunta xasaradaha ee beljimka ayaa sheegtay in ciyaaraha maanta iyo beri dhacaya ee siriada iyo bida aan dib loo dhigi doonin tan iyo markii ay dhaceen weeraradii baariis ayaa beljimka waxaa ka socday howlgallo lagu ugaarsanayo shakhsiyaad lala xiriirinayo dadkii weerarada geystay saddex qof ayaa lasoo qabtay oo loo xiray argagixisanimo mas-uuliyiinta faransiiska ayaa sheegay in weeraradii baariis laga soo qorsheeyey brussels cabdulxamiid abaawud oo siddeed iyo labaatan sano jir ahaa kana soo barbar dagaalamay ururka isis ee syriya oo la aaminsan yahay inuu hogaaminayay weerarada ayaa lagu dilay weerar booliiska faransiiska ay ku qaadeen dhismo uu ku sugnaa deegaanka saint denis duleedka baariis arbacadii lasoo dhaafay saalax cabdisalaam oo isna ka soo jeeda isla degaanka molenbeeg ee brussels oo ay saraakiisha ammaanku sheegeen inay shakhsiyan is-yaqaaneen abaa-uud ayaa waxaa saddex goor gaarigii uu watay joojiyey booliiska faransiiska xilli uu kusii jeeday brussels sabtadii lasoo dhaafay laakiin lama xirin oo boolisku ma aysan aqoonsan cabdisalaan walaalkii bilaal xadfi waxa uu ka mid ahaa raggii baariis ku qarxiyey wasiirka arrimaha gudaha ee beljimka jan jambon ayaa wariyaasha u sheegay inuu doonayo in la diiwaan geliyo dhammaan dadka ku nool deegaanka molenberg maadaama buu yidhi aysan kala caddayn ilaa iyo hadda cidda halkaa ku sugan iyo cid kale inkastoo ay mas-uuliyiintu halkaa ka wadaan howlgallo ay guri guri u garaacayaan guryaha oo ay galayaan ciidamada ayaa ilaalo ka haya qaybo badan oo ka mid ah brussels oo ay ku jirto xarunta midooda yurub ee magaalada iyo sidoo kale xarunta gaashaanbuurta nato markii ugu dambeysay heegan ammaan oo noocana la geliyo magaalada brussels ayaa ahayd sanadkii labada kun afar iyo tobankii markii nin hubaysan uu toogasho ku dilay afar qof madaxaf ay yuhuuddu lahayd bartamaha magaalada brussels aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxaa dhegeystayaal maxamed colaad xasanoo inoo soo koobaya fal argagixiso laga cabsi qaba inuu soo food saaray magaalada brussels ee caasimada u ah wadankaasi belgium cumro weli wararkii brussels ayaana ku jirnayay sida ay xaaladdu iminka tahay magaalada brussels iyo weliba cabsida laga qabo in weeraro ay halkaasi ka dhacaan ayaan goor dhoweyd ka waraysanay maxamed jaamac axmed oo ka mid ah dadka jabuutiyaanka majaalada reer jabuuti ee degan magaaladaasi cabdiraxmaan fure ayaa qadka taleefonka ku waraystay taaka waxaa lasoo toosmay xaaladii oo level afar joogta waa xaalada ki u sabaysay cabsi amba security ahaanne la sheegayo marka gaadiid hadday noqoto hadday suuqyo noqoto gebi wixii oo dhan way wala xidhan yihiin gaadiidki wala joojiyey xitaa meelihii lagu ururayay hadday noqoto dad doonaya inay filmaan daawadaan amba dad suuqa doonaya inay tagaan waa la wadajoojiyey dadkan waxaa lagu waaniyey inuu qof walba uu fududaado waxyaabahan informationkan ay bixinayso dowladdu ciidamada suuqa joogana wixii ay dadka ay wax u sheegayaan inay dadka aada xoog u dhegeystaan xaalad wallahi cabsi bay ku joogtaa in waxaay dowladda soo saartay belgium digniinta horseeday in dee markaasi la joojiyo xataa gaadiidkii dadweynaha bal markii ay warkaasi soo gaaray isbeddelka magaalada sidee wax u dhaceen ciidamo miyaa lagu soo daadiyey magaalada goobihii ganacsigana miyaa la xiray goobihii ganacsiga waa la xidhay ciidamo militaria ama booliska ahayd militarigu way joogeen laakiin meelaha muhiimka ayay ciidamadu militarigu ilaalinayeen laakiin iminka waxaad arkeysaa saaka ahaan waxaad arkeysaa in magaalada ciidan militari lagu soo daadiyey oo meel kasta ay joogaan tahayna waxaa de markii warkuna soo gaadhay laleeyahay in ay sugitaanku oo xoog kor loogu qaaday waxa u sababa inay dad hubaysan oo hub sitaa qarax iyo wax walba keeni kara oo magaalada in badan sidan xaaladii ka dhacday baariyo kale ay ka dhici karayso xaggana brixon taahaanba kor loogu qaaday levelka waxaynu ognahay maxamed dalka belgium gaar ahaan magaalada brussels iyo duleedkeeda waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xarun ay raggan weerarada yurub ka geysta ay ku nool yihiin ama ay weeraradaba ka soo agaasiban tusaale ahaan oo kale ninkii lahaa maskaxdii weerarkii lagu qaaday magaalada baris ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof waxaa layidhi biljam buu ka soo jeedaa dhalashaan inkastoo asalkiisu yahay moroccan arrintaasi walaac intee la eg bay dadka muslimiinta ah ee biljam deganood adugu ka mid tahay ay gelisay wallahi arrinkaay horta anigu run ahaan meeshan lagu sheego molombec layidhaahdo ee ku taallaa xaafad kamid a ahan xaafadan brussels ku taalla ayaan anigu aan deganahay xaaladday wallahi aad iyo aad bay dadka muslimiinta u taabatay waxayo meeshan deganahay xaafadan molombec waxaa ku badan sidaa runta ah dadkan muslimka ku badan ayna dee maahayntu ay dadku ay dadku doorteen laakiin xaaladahan sidan dadka loo dejiyo brixon unbay unbaad keentay midkan meeshan saalax cabdisalaam la dhahdo iyo inamadan kale raggan qaraxyada sameeyey magaalo meeshan way ku dhasheen oo halkan bay ay molombic bay ayay u dhasheen oo famiyadoodu ay degan yihiin marka annaka wayna taabanaysaa waayo qof kastoo muslimaba waxaa lagu xirayaa inuu qof kastoo muslim yahay terrorist ama qof qarxiya inuu yahay waxaad arkeysaa metrodia waxyaabaha markaa raacayno inaanaka si gaara noo eegayo dadka muslimka in ugu dambeyn waxaa jirta bayaankii ay soo saartay dowladdu ay uga digeyso muwaadiniinta dalka beljam inaysan tegin dee meelaha dadweynuhu iskugu yimaadaan xafladaha goobaha tukaamaysiga meelaha gaadiidka laga raaco in ilaa inta ay socon doonto miyay sheegeen digniintan dee walbahaarkan laga cabsi qabo inuu magaalada ama dalka beljam ay weerar argixisa ka dhacaan intay socon doonaan iminka warkii u dambeeyey waxay sheegeen in ilamaa badi gelika dambe ay arrinkaay ay u fiirsan doonaan inay haddana ay kor ay kor xaaladan afarta inay kusii joogto iyo inay dib uga dhigaan waayo isniinta marka laga bilaamo dee iskoordiga la galayaa oo socodkiibaa badanayaa tareenada ama shaqadiibaa lawada tegayaa marka waxay dhahdeen habeen dambe hadii in iyagu ay ay dib uga fiirsan doonaan de inay arrinkan afarta ay security kusii joojiyaan iyaga kusiiyey inay hoos uga dhigaanba de
kaasi waxa uu ahaa maxamed jaamac axmed oo ka mid ah dadka jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool dalka beljimka cabdiraxmaan furre ayuu u waramayey
weli halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furtay shir lagu eegayo sharciyada xisbiyada siyaasadda soomaaliya haddaba wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi soomaaliya oo iyadu shirkani furtay ayaa doonaysa in ay dadka kala tashato hindise sharciyadeedka xisbiyada siyaasadda ka hor intaanu baarlamaanku ansixinin haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste u wanagan shirkan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa waxaana uu ka qaybgalayaasha u sheegay in muhiimadda shirkan loo qabtay ay tahay in la ogaado aragtida qaybaha bulshadu ay ka qabaan hindisa sharciyeedka axsaabta siyaasadeed si aan sharcigani u noqon mid ku kooban dowladda oo qura mudanayaal iyo mar weyn waxaa maanta idin hor yaalla hindisa sharciyeed iyo axsaabta siyaasadda saddexda maalin oo soo socotana inaad akrisaan yaa dadka dalka daafihiisa laydinkaga kala keenay iyo gudaha magaalada si aad ra'yigiina ugu dartaan hadhowsan usan noqonin wax baarlamaanka iyo golaha wasiirada keliya iyo dowladda inta ku magacaaban keliya ay samaysteen uusan noqonin ee ra'yiga dadka iyo dalkuba uu ku dhex jirto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed aadan maxamed cismaan oo ku hadlayey magaca maamul goboleedyada dalka ayaa ku tilmaamay shirkani inuu yahay tallaabo horumar leh loona baahan yahay in ka qaybgalayaashu talooyinkooda isku biiriyaan iyo maamul goboleedii guud ahaan iyo wada roogaan ummadda meeltaas roogto iyo geegaroog wallaga faano korow walaalunad geega qaadano una qaadanosa qaadan waluna bariya dadka eedanane
ugu dambayntii waxaa magaca xisbiyada siyaasadeed ee dalka ku hadlay doctor muxudiin cali yuusuf oo sheegay in muddo dheer aan laga hadlin arrimaha ku saabsan xisbiyada dalka balse maanta ay soo dhoweynayaan shirkan ay furtay wasaaradda arrimaha gudaha
aada loo dedejiyo waxaa la yidhahdaa ama dimuqraadiyeynta ama horumarinta siyaasadda soomaaliya barnaamijkan ah in dib loo eego oo contribution lagu daro si loo ansixiyo baarlaanka lagu gudbiyo xeerka siyaasadka siyaasadda soomaaliyeed waxa weye waa tallaabo aada u weyn oo horumar ah shirkan looga hadlayo hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ay qabato wasaaradda arrimaha gudaha waxaana uu socon doonaa muddo saddex casho ah iyadoo ka qaybgalayaashuna lagu wado inay wax ku kordhiyaan hindisa sharciyeedkan sidoo kalena ay wax ka dhimaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington gaab wanaagsan ayaa mar kale hawadeda ka leenaan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan idaacadda waxaa idin daadihinaya cumar xasan iyo anigoo maxamed colaad xasan ah bishuna waa kow iyo labaatan novembar labada kun shan iyo tobanka dalka masar oo ah dalka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika islamarkaana ay ku sugan yihiin dad badan oo ka kala yimi dunida daafaheeda ayaa waxaa soo food saaray culays badan oo dhinaca baaritaanada ah kadib burburkii diyaaradii dalka ruushka laga lahaa iyo weeraradii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday magaalada baris ee dalka faransiiska wariyaha v o eda xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira diyaaradii ruushka ee ku soo dhacday gacanka siina ayaa aakhirka bishii oktoobar ee kala hore iyo weerarada kooxaha argixisada ay ka geysteen magaalada baarisa ee dalkaasi faransiiska ayaa sababay culaysyo soo wajahay jaaliyadaha shisheeye ee degan dalkani masar dadka dhibaatooyinkaasi ka cabanaya waxaa ka mid ah soomaalida gaar ahaan dadka ka yimaada dalalka reer galbeedka iyo soomaalida ganacsiga la leh dalkani masar ee wax u dhoofiya geeska afrika xiriiryaha ganacsatada soomaalida iyo masaarida yunis cabdulqaadir cali oo aan kula kulmay magaaladan kaahira ayaa ii sheegay in soomaalida soo wajaheen culaysyo badan sida baaritaano xoogan oo lagu samaynayo soomaalida dalxiiska u timaada masar taasoo horey aysan u arki jirin arrinta ka dhacday shan mashiiq baa aada ugu culus laakiin dadku hadda waxay buunbuuninayaan tan faransa laakiin annaga waxaan joognaa sharqad awsat gaar ahaan dalka masar soomaalida timaado oo ka timaado dibadda iyadoo marka hore dhib kultay baa hadda waxay marayaan jag aada culus oo la ogaanaya qofka meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socdo waagii hore waxay ahayd qofka soomaaliga asoo sharci haysan buu gobolku doono masar tegay maanta ma tegi karo degmo degmo uma dhaafi karo taasaana keenaysa marka in la adkeeyey amnigii dalkan si isu socodka iyo dadka socday waxay yihiin loo ogaado dalka masar oo ay degan yihiin boqolaal qoys oo soomaali ah oo ka yimid dalalka waqooyiga ameerika yurub iyo khaliijka ayaa ka mid ah dadka kacbanaya baaritaanada xoogan ee lagu samaynayo qofka rakaabka ahi marka uu ka soo degayo madaarka caalamiga ee kaahira moxamed cali waasuge oo ka mid ah soomaalida ka timid dalalka reer yuruba oo dhowaan soo gaaray dalkani masar ayaan wax ka weydiiyey waxa uu la kulmay marka uu ka soo degayey madaarka kaahira waxaan imid ilaa toban jeer baan filaya waana ka baxay laakiin safarkayga hadda iigu dambeeyey waxaan la kulmay jacab aada u fara badan ka bacdi weeraradii ka dhacay baariis iyo diyaaraddii ku qaraxday sharmal sheikh marka jacabka qofka baxaya ama soo deganayo aada loo adkeeyey for security reason marka dhibkaasun baan la kulanaa moogi wax kay xaqiiqdii waa run marka halkan lasoo degayo ama laga baxayo ama aad doonaysa inaad aleeb ama badeecaad u dirto yurub ama america ama carabaha awal maxay ahayd wax walba qofkuu dirsan jiray laakiin hadda waxaa igu maqaalo ah in ifan alaabtii kaargooga la dirayey maxay ahayd la joojiyey baaritaanka iyo qofka soo deganaya ama baxayana maarata aada loo cusleeyey dhinaca kale ganacsatada soomaaliyeed ee badeecadaha iyo kutubta ka dhoofiya waddankani ayaa iyaguna ii sheegay alaabo badan oo ay u diri lahaayeen soomaaliya inay baaqdeen ka gadaal markii ay soo baxeen wararka sheegaya diyaaraddii ruushka ay ku soo dhacday gacanka siinaaya iyo qaraxyada kooxaha argixisada ay ka geysteen dalkaasi faransiiska axmed faarax rooble oo ka tirsan soomaalida badeecadaha ka dhoofiya masar ayaan weydiiyey inta ay la eg tahay culaysyada ay la kulmeen ganacsatada soomaalida ee wax ka dhoofiya waddankani taasoo dhibaatada u weyn ay tahay haddeer diyaaradihii kaargooga noo qaadi jiray oo ilaa haddeer muddo laga joogo laba toddobaad wax kaargoo aan qaadin midda kale dadka aan kaargooga kale aan dalban jirna oo yurub nooga imaan jirina lama soo qaadayo marka diyaaradii waxay go-aan gaareen qofkii safraaya keliya inay qaadaan isaga iyo boorsiisa marka saamaynta ilaa haddeer haysta muddo haddeer laba asbuuc wax maana dirin alaabtii waa naga xriman tahay alaabta u dirleen muqdisho turkiga yurub nord america kulli alaabta waa naga xriman tahay hadday kitaaba noqoto hadday noqoto khamiisyo hadday noqoto dawooyin aan muqdisho u diri lahayn ilaa haddeer alaabtii waa naga xriman yihiin weli wax noo yaala makhaasiinkeena waa xirsan yihin dowladda masar ayaa bilowday inay si weyn ay u adkayso ammaanka garoomada diyaaradaha waddankeeda tanii markii ay soo baxday burburka diyaaradda ruushka inay geysteen maleeshiyaadka ururka daacisha xuseen saxnuuni v o a kahira
dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira inoogu daadahaynaya waa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ciidle ee gudowaan
cumrow hafyadal kuma jiro hilmaane hadal kuma jirto waasaa sheegtay waa daanduro iyo sahre ciidle
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha barnaamijkeenna hambaliyada iyo heesaha ibraahino warqado badan baa horteena yaala maalinkan maanta ah bal idinoo soo qabta eh innagoo dadweynahayna dhegaysanayana horta u horumarinaynaa galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba waxaa tahniyadda soo diray hooyo xaliimo maxamed xasan iyo aabe muuse siyaad cusmaan iyo cabdille maxamuud siyaad muumin cumar siyaad iyo waxaa layidhi maxamed muuse siyaad gacma gaab buu ku magac dheer yahay iyo bishaar muuse siyaad iyo cabdilaahi muuse siyaad dahabo muuse siyaad iyo cadar muuse siyaad iyo carabo muuse siyaad timiro muuse siyaad iyo nuurto muuse siyaad xabiiba muuse siyaad iyo suuban muuse siyaad iyo cabdilaahi cumar siyaad cabdilaahi dheere iyo maxamed cumar yuusuf iyo dad kale oo tiro badan oo kala jooga muqdisho iyo weliba gobolka hiiraan baa layidhi tahniyad waxay u dirayaan cali muuse siyaad doctor cali iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed wiil baa ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jajab wiilka waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducaduna waa xaggiina baa layidhi waanu soo ducaynay allaha u aqbalo waa hagaag dhambalkan wuxuu naga soo gaaray caabe cadow aadan iyo maxamed aftin iyo ibraahim aadan iyo isaaq samow maxamed aadan iyo adeer cadow xaaji nuur iyo abti xulbaale nuur iyo sacdiye abshir iyo nuuriye macalin iyo maxamed abukar xaaji iyo dhaayo hulbaale iyo faadima maxamed aadan iyo hindiyo dhaqane xuseen maxamed isaaq dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin inay taaniyadu diraan sheekh cabdi aadan iyo muslimo nuur oo wiil ugu dhashay degmada wajeer wiilkaasina waxaa loo bixi yirahdeen khaalid ducaduna waa dhankiina waxaa leenahay khaalid allah ka dhigi kiisoo barbaarah oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin baynu leenahay ibraahimow bal dhinacii heesaha aynu marka horeba dadka usoo qabanno fanaanada deeqaa ciise iyo codkeedii dahabiga ahaa
Ararkaga waana culus baan araar kaaga doonaa araar kaaga doonaa waxaan haa way waydalaya inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigii odadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigii odadnimada
haddaan intaas kaga gudubno heestii dadnimo iyo codkii daaqiciise zahra dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdikariin maxamuud axmed diiriye iyo muxsen cabdikariin maxamuud iyo muscab cabdikariin maxamuud iyo kenadiid cabdicasiis axmed iyo mamtaas kenadiid cabdicasiis waxayna tahniyad u dirayaan maxamuud axmed cabdi qumbe iyo khaliijo haybe muuse oo meerkooda uu ka dhacay magaalada garowe waxaana ay leeyihiin isku waarah ubad qeyr qabanaha eebaheeda kale siyo aamin ayaa leenaha warqadanina waxay naga soo gaadhay aabba sheekh cusmaan macalin ibraahim iyaho iyo calase ibraahim xasan muumino sheekh cusmaan iyo waxaa la yidhi shiindho cabdilaahi axmed iyo sheekh cusmaan iyo xuseen sheekh cusmaan iyo yasmiin sheekh cusmaan iyo nawaal faratool maxamuud cabdiraxmaan iyo nimca cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq cumar iyo farxiyo kuusow iyo xasan qoryow iyo xaliimo weheliye iyo dhammaan dadkaasi oo kale jooga magaalooyinka beled xaawo garbahaare buurdhuubo baardheere iyo dalka dibaddiisa hambaliyo bogaadin iyo ducaan la soo koobi karin waxaa u dirayaan arooska iyo aroosadda saalim maxamuud cusmaan saalimow iyo ismahaan sheekh cusmaan ibraahim aqalgalkoodu waxa uu ka qabsoomay baa layidhi baardheere waxaan leenahay ilaahay idinka dhigo qoyskii ubad khayr qabo kala hela bashbash iyo barwaaqana la kala kulma aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa waa ku rabaa ma ku rabe hadal reer magaale ahaa waxaa heestaasi wadajir ugu luqeynaya zahruja iyo liibaanyare
waa tahay waxa layidhi waa ku rabaa iyo kuma rabo waa hagaag reer magaalka waa in meel loogu soo hagaaga u yeesha ibraahino muku rabi waxay ku dhammaana waay macnaheeda waa ku rabaa waayahay ibraahino warqadanina waxay nooga timid luul sheekh aadan iyo saygeeda baa layidhi bashiir yaasiin iyo cabdisalaan cali cabdiyo xaaskiisa canab nuur guudle iyo deeqa yuusuf shire iyo bashiir axmed taajir iyo sahraa cabdi axmed iyo canaab cabdi axmed iyo cabdikaafi yuusuf hambalyo dhalasho waxay hawada usoo marinayaan baa layidhi leyle sheekhaadan iyo maxamed mahad sharaf wiil baa ugu dhashay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa loo bixiyey mahad mahad maxamed mahadow soo kormaamo soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca dhammaal gacanteeda ku soo dhacay wuxuu naga soo gaaray cabdiqaadir socdaal cabdisiyaad iyo samsam socdaal cabdisiyaad iyo cabdirasaaq socdaal cabdisiyaad iyo hooyo asli maxamuud ciyow iyo aabe cali nuur shuute iyo koronel xasan cali nuur shuute iyo cabdulaahi xasan nuur shuute daahir xasan nuur shuute maxamed xasan nuur shuute iyo xaawo xasan nuur shuute sacadiyo xasan nuur shuute iyo raxmo xasan nuur shuute iyo naciimo xasan nuur shuute khadiijo xasan nuur shuute maryan xasan nuur shuute iyo safiya xasan nuur shuute iyo muno maxamuud cusmaan fartuun maxamed nuur buris iyo hooyo seynab warsame cabdi iyo hooyo mako warsame cabdi iyo ayeeyo bilam faarax xuseen iyo ugu dambaysta cabdisalaan abuukar maxamed toti dhammaan dadkaasi waxay hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan heestaana ayla dhegeystaan ruqiya xasan nuur shuute iyo aabe cabdinaasir socdaal cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey jamaal cabdi waxay leeyihiin ducadu waa xaggiina allah ka dhigay jamaal kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aabbo salaad xaaji ibraahim siciid iyo hooyo xaale xaaji faarax yuusuf iyo aabbo siciid maxamed ciise caruurtiisa hooyo shamis salaad maxamed iyo eedo fartuun cumar ismaaciil kabtan ciise xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa baa layidhi digteer waxaa layidhi shira xaaji faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa cumar xaaji faarax iyo axmed xaaji faarax iyo muuse xaaji faarax cali xaaji faarax iyo cabdinaasir xaaji faarax iyo jaamac xaaji faarax cabdiqani cumar ismaaciil iyo khadra xaaji faarax iyo karuura xaaji faarax iyo shams xaaji faarax iyo weliba khadiijo xaaji faarax iyo faadumo xaaji faarax dhammaantood ilmo xaaji faarax waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyo ducaan la soo koobi karin ay hawada usoo marinayaan iyaga iyo weliba xaasaskooda odayaashooda iyo weliba caruurahoodu waxay u dirayaan tahniyadan maxamed salaad ibraahim iyo faadumo saciid maxamed arooskooda dalka imaaraadka carabta ka dhacay gaar ahaana magaalada dubai baa layidhi habeenkii sabtidu soo galaysay taariikhduna ay ahayd waa afar iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo shan iyo tobanka ay guri galeen sida warqadani ku qoran ee taariikhda iiga muuqata waxaan leenahay isku barwaaqaysta ubad khayr qaban allah idinkala siiyo dhambaalkan waxaa si wada jir noogu soo qoray zahra aabe maxamed caraale iyo faa'ise maxamed caraale iyo foos maxamed caraale iyo namco maxamed caraale farxiye maxamed caraale iyo farduuse maxamed caraale iyo felis maxamed caraale zamzam maxamed caraale barwaaqo maxamed caraale jaamaca maxamed caraale axmed maxamed caraale anas maxamed caraale iyo qadro ismaaciil cabdulaahi kaafiyo maxamuud xuseen xafso cabdiraxmaan maxamed iyo ayeeyo xaliimo nuur cusmaan awowe cabdiraxmaan cusmaan iyo aabe cabdulaahi cabdiraxmaan cusmaan iyo eedo xamdi xuseen kuulow asmo cabdulaahi cabdiraxmaan iyo ramlo cabdulaahi cabdiraxmaan rayaan cabdiraxmaan zakariya maxamed iyo cabdiraxiin dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin tahniyad kale iyo laaba inay u diraan fahad maxamed caraale iyo waxay yidhahdeen marwadiisa faadumo cabdulaahi cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay sagaal iyo tobankii bisha novembar degmada dharkinley ee gobolka banaadir wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan fahad maxamed waxaa leenahay salmaan allah ka dhig kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhinacii heesahaan ku noqona zahro codkii xasan aadan samatar ku soo dhowaada
bayla igu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay bayla igu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan beladan laha boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan beladan laha haddana si ballaaratu bogsan weyday boogtii haddana si ballaaratu bogsan weyday berdihii ku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku ballaadhiyey baxrusaa kulaamoye yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay علم وبلادي بحر صاف لامودي فدانا كدعي سيدان قبحة فبادا الليواد بسمو فدانا كدعي سيدان قبحة فبادا الليواد بسمو bambasbay balaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqan beri bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaa jirtaan weli bidhaansada bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaa jirtaan weli bidhaansada haddana si ballaaratu bogsan weyday boogtii haddana si ballaaratu bogsan weyday berdihii ku yiilisha baydhabo intuu guniyo barbaxay caleemu ku ballaadhiyey baxrusaab laamoodiyey berdihii ku yiilisha baydhabo intuu guniyo baarbaxay علم وبلادي بحر صافلاودي فدانا قدعي سيدان وقبحة بتبادى الهواد بسمك فدانا قدعي سيدان وقبحة بتبادى الهواد
kuwa hagaagintaa haddii aynu kusoo dhaafno codka dabacsan ee fanaanka xasan aadan samatar tahaniyad aroos baan ibraahim uu gacanta ku hayaa waxay naga soo gaadhay samsam cabdilaahi cumar iyo maxamed cabdilaahi cumar iyo riis cabdilaahi cumar iyo amran cabdilaahi cumar iyo sayid cali cabdilaahi cumar iyo hanad cabdilaahi cumar cabdiwahaab cabdilaahi cumar iyo axmed cusmaan gambuur iyo cabdirasaaq abaroone maxamed baa layidhi iyo cabdikariin badinbaday baa layidhi iyo deeqa maxamed cabdikariin dadkaasi oo kala jooga soomaaliya aasiya iyo yurub hambalyo bogaadin waxau dirayaan ibraahim maxamed cumar shaafic iyo weliba farxiya cabdilaahi cumar arooskooda wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho degmada shibis jimcihii lixdii bisha noofembar labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanu leenahay isku waaro ubad khayr qabana allah idin kala siiyo waa hagaag waxaa noo baaqaya injineer borow iyo hooyo canab nuur iyo hooyo siraad xirsi diiriye iyo nasro cusmaan nasrukiin iyo maxamed cayduruus cabdi iyo axmed cayduruus cabdi iyo zaare cayduruus cabdi iyo fatxi cayduruus cabdi fortuuna cayduruus cabdi afweyne cali weli iyo waxay yidhahdeen gacal maxamed bashiir iyo weriye faysal jabaati dhammaan reer cayduruus cabdi iyo reer maxamed maxamuud waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan seynab cayduruus cabdi iyo injineer cabdiqaadir maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada borama waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin allaha ka dhigo midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay ibraahim oo dhinacii heesaha miyaad mar kale inoogu noqotid maadaama waraaqihii ay sii gabaabsi yihiin iifka noloshu waa adiga codka fanaanka cabdiqaadir jubba
indhahayga naxariis adiga ku beene ubaxyahow bidhaane ogada ka nuura egamada jaleecada indhahayga naxariis adiga ku beene agagaarka beerkiiyo wadanaha ila xilkiisa bikugu abuure okakala ilaaciyo ob arooriyadaayaay agagaarka beerkiiyo wadanaha ila xilkiisa wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig qofku kugu manaysto dakarad ku jecelo oomanbanay ma ilaawahay iga ku ilaashanaye ku furan irmaantuya sodawow ha iilan iimaw wara agini sodawow ha iilane hadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaatay ifka noloshu waadi
codka fanaanka cabdiqaadir jubba warqadan waxaa naga soo gaadhay aabo maxamuud ducaale cali iyo hooyo sahra xaashi cadaani iyo hooyo safiya caydiid maxamed iyo yaasmiin cabdiraxmaan iyo hana jaamac ducaale jaamac yuusuf ducaale iyo axmed yuusuf ducaale iyo axmed muuse dagaal iyo waxaa layidhi khaalid muuse iyo cabdishakuur muuse dagaal iyo asxaabta v o a oo dhan baa layidhi dhammaantood dadkaasi waxay hambaliyo bogaadin u dirayaan cabdikariin cabdilaahi cabdi iyo ugbaad maxamuud ducaale meherkood wuxuu ka dhacay lixdii bishan hoteelka waxaa layidhi sky ee magaalada hargeysa ducaduna waxaa laga sugayaa ibraahim daanduray iyo sahre ciidle baa layidhi ibraahimow ducadaasi xil baa layna soo saaray hambalyadana waa laynagu soo dira waxaa layidhi asxaabta v o a iyaguna way dirayaan inkastoo inaan maaragtay magacyadeeni ku jirin bal hadda reerkaasi arooska ah maxaad ugu waxaan ducay leenahay guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo inuu meerkaas idin horseeda ayaan ebil kaga baryaynaa waa hagaag anaguna aamiin allaha aqbalo baanu leenahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe sheekh cusmaan macalin ibraahim iyo hooyo calase ibraahim xasan iyo mune sheekh cusmaan iyo shindo cabdulaahi iyo waxay dhahdeen axmed sheekh cusmaan iyo xuseen sheekh cusmaan yasmiin sheekh cusmaan nawaal faratool iyo maxamuud cabdiraxmaan iyo namco sheekh cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq cumar farxiyo kuusow iyo xasan qoriyow iyo xaliimo wehliye dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan beled xaawo garbaharey buurdhuubo baardheere iyo dalalka dibadda qaar waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan heestaana ay la dhegeystaan saalim maxamuud cusmaan saalimow iyo isbahaan sheekh cusmaan ibraahim oo aqalgalkooda uu ka dhacay baardheere waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba u kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aamiin allaha aqbalo warqadihii intaasi ayay nagaga dhan yihiin gabagabadii barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaynu soo gaadhnay dhegeystayaasha waxaynu ku dhaafaynaa barnaamijka dambe toddobaadka dambe haddii allaha woodale ogolaaday intaynu ku kulmi doonno codka dabacsan ee fanaanka cabdihani xaashi cabdilaahi iyo heestii deb iyo olol inta ka horreysana waa sahre ciidle iyo ibraahim daandurayo idinle sidaa iyo nabadgelyo
dabyo waya olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dabyo waya olola shiday wuxuu daaraa codkaasi baxsan ee fanaanka cabdi hani waxa uu gabagabow yahay barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaad idinla socodsiin idaacadda cumar xasan iyo anigoo maxamed cala xasana intaan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi cabdi hani
waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabinka ka calamadaadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajey hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajey kumuu daarine jacaye adondoonan caashaqa adondoonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dhamartaa dahsheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajeed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajeed kumuu daarine jacay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.